madaxweynaha soomaaliya booqashadiisu waa midii ugu horeysay ee madaxweyne soomaaliyeed ku tago dalka eritreya tan iyo markii ay xornimada qaateen horaantii sagaashamaadkii qarnigii hore qarnigii labaatanaadaan kaga jeeda dhanka kale dowladda soomaali dadka soomaaliya iyo dadka eritreya waxay leeyihiin xiriir shacbi oo soo jireen ah oo taariikhda kufac weyn isgarabsi isdhexgal iyo waartinimo sooyaal ah ayay leeyihiin booqashada madaxweyneduna waxay ka qeyb qaadan doontaa iskaashiga labada dal oo dhinacyo badan taaban doono xagga amniga ha noqoto xagga siyaasadda ha noqoto waxay kale ka qeyb qaadan doontaa ay kaalmugla ku yeelan doontaa dhacdooyinka amba isbedelada siyaasadeed ee ka socda bariga africa guud ahaan iyo mandiqada aan ku noolnahay soomaaliya iyo eritrea ay ku wada nool yihiin waxaa kaloo si dhinac socon doona dowladda soomaaliya oo rabta geedi socodka nabadda dunida oo baaq caalamiya ah inay ka qeyb qaato iyo qaaradda africa